asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wcalaykum salam waraxmatullahi wabarakaatu sheekh cali intaanan dulucda mawduuca u gelin bal waxaad sharaxaad naga siisaa ee howlgallada iyo dagaalada aad kula jirtaan ciidamada shisheeyaha iyo halka ay marayaan bismi illahi raxmaani raxiim alxamdu lilah rabbi alcaalamiin sala allahu wasalam wabaarak calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbi wasalam ajmaciin runtii waxa weeye waxaad ogtihiin gaaladu waxay soo qaadeen muddo ugu dambeeyey xamlaad ay ugu talagaleen ay ku sheegteen inay tahay tii ugu dambeysay oo ay qaadaan ayna rabaan inay kula wareegaan walaayaadka islaamiga ah ku dhaqanka shareecada islaamka laakiin ilaahay fadligii tabaaraka watacaala mujaahidiinta waxay u jirib dhigeen waxa weye cadowga duulaankii uu soo qaaday iyagoo khudad iyo qorsho hudda cadowga ay aada uga naxeen kula dhaqmay waagi ugu dambeysay marka waxay gaalada isku dayahayeen in si indala-aana oo aysan ka fiirsan ay u galaan magaalooyin ayna dumiyaan shareecada ilaahi tabaaraka watacaala iyada oo marka aysan ka naxaynin ciidanka ay wataan aysan ka naxayn gaadiidkooda waxay gubanaya ha gubtaano waxay dhimanaya ha dhintaano waxa weeye aanu magaalada tagno mararka qaar runta ay samaynayaan iyagoo cararaya carar meeshii waxa weeye ay isdifaaci lahaayeen oo iska celin lahayen mujaahidiinta iyagoo cararaya cararaya magaalooyinka ku tageen magaalooyinka ay tageen marka waxa weeye mujaahidiintu waxay go'aansadeen in habeen iyo maalin hurdo loo diido nafsina loo diido dhinaca kalena waxa weye dadka muslimiinta ah ee deegaanada deganaa ayaa runtii iyaguna dagaal adag la galay iyagoo waxa weeye uga tegey deegaanadii iyo dhulkii uga tegey daba galena shareecada ilahi tabaaraka watacaala meli ay ka jirtay iyadoo magaalo kastoo ay gaaladu soo gashay aysan kilomitr dhinaca u dhaafsiisanayn halkan ay ku godoonsan yihiin oo waxa weye waxay cunaan maanta ay laayihiin iyagoo baryaya ganacsatadii dadka soomaalida muslimiinta baryaya oo le waxa weeye raashinaa cuna noo keena waxa weye dhaqaalo fara badan aan bixinaynaan ganacsataduna ay diidan yihiin dadkii muslimiinta ahna cid kastoo ay arkaan oo waxa weye gaalada maxay eeday wax u qaadaysa runtii ay gacan dallaaba ka qaadeen taa waxay keentay marka gaaladii inay aada iyo aada u dhibtooto mujaahidiintuna habeen iyo maalin waxay ku wadaan dagaalka iyaga ah oo waxa weeye naftoodii iyo maalkoodii wixii oo dhan ba halkaas ayay ku baaba'ayaan gaalada khadmada keliya ay maanta ay haystaan gaalada waxa weeye diyaaradaha xunuunka ah helikobtarada ah oo waxa weeye biyihii xataa la cabaayey iyo raashinkii la cunayey iyo dhaawaca lagu qaadayo meydka lagu qaadayo inta waxay isugu urureen waxa weeye helikobtaradaas iyagoo aan maanta intaan runtii xataa aan awoodin ciidankoodu inuu waxa weye kaada iska fogeeyo uusan awoodi karin ilaah baa ku marsan tabaaraka watacaala waxaa intaa dheer waxay sireen in badan murtadiintii meelaha qaar ay sireenna waxaad ogtihiin iyadana way baabiceen oo waxa weye kuwiina sida laga soo diray shabeellada dhexe waxaad ogtiin wixii ku dhacay iyadoo laba meel isku sheegta aan la arag hubkoodii iyo gaadiidkoodiina ilaahi tabaaraka watacaala qaniimuhu muslimiinta uga dhigay guud ahaan waxa weeye marka xamlaadka ay mujaahidiintu ku wadaan gaalada waxaan dhihi karnaa ilaahay fadligii tabaaraka watacaala waa guulaysteen inta dhimanna insha allahu tacala way dhamaystirmaysaa gaaladuna hamigeedii way ku khasaartay marna waxaan sugaynaa sida ilahi tabaaraka watacaala uu tilmaamay shalay iyo murugada inay isugu harto sida ilahay ku tilmaamay in aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasudu can sabiili illahi fasayunfiquunaha uma takunu calayhim xasanatan uma yuglabuun marka hadda xasna iyo nadaamay wadaan oo waxa weye wararkooda ka maqlaysaan insha allahu tacala adkaashiina waa ka rajayna mardhow in laga adkaadana waa soo dhowdahay waxayna u dhiman insha allahu tacala xamlaadkii mujaahidiintuna waa socdaan mujaahidiinta macnawiyaadkooda iyo waxa weeye niyadooda waxay maraysaa boqol kiiba boqol waxay looga shaqeeyo waay alxamdulilah waa ku mahadsan marka xamlaadku aad bay u fiican yihiin haddaan usoo laabanno mawduucan dowladda federaalka waxa ay ka sheeganaysay waayadii ugu dambeeyey waddamada reer galbeedka iyo dowladihii afrikaanta ee ay ku tilmaamaysay inay walaalahood yihiin tusaale ahaan reer galbeedka oo ku cambaareynaya maamul xumo iyo musuq maasuq sidoo kale etoobiya oo xirtay saraakiil ka tirsan dowladda iyo kuwa suufiyada oo jigjigo la geeyey iyo dowladda kenya oo iyana culays xoogan ku haysa maxaa u sababa arrimahan runtii waxaad leedahay waxaad dareemi kartaa waxa weeye nimanka hadda dowlad maahan aslan waxa weeye niman waxay ahay oo dhaqamaraha oo nimankaas u shaqeeya oo waxa weeye duuna qaatayaal ah maalintii ay gaalada fashilantana wixii fashila ama ceeb ah waxaa loo saarayaa iyaga maalintii waxa weye gaaladu ay guulaysata waxa weye gaaladaa sheegata maanta inay guusha iyadaa sheegata inay hadda cambaarayaanna la yaabi mayno ilaahay tabaaraka watacaala sheegay waqaala shaydaanu lilinsaani kfur فلما كفر قال إني بريء منك شيطان الدائم ضدك وضامرها إلى إله يقول قال الله تبارك وتعالى ما كان قال ما أن كذب لو حواي وكفرت فكان ما كان وحواي هذا الدولة ما هذا وحقه فلان إن الدولة هاي إن الحرحرة يا سراكيس ودي أو حلوم تكون جاية ما لها لك مشركين في ولا سعلي إن تجي تجي أنا وحري وحلوم كان وحواي إنها تغسل له ذي الحري وحلوم كان وحواي ما تصل الجملة ما لك قال الله إن الدولة هاي إن الجمهور هاي كل عينك شيلها هاي إن الجراحة هاي نذكرت أنه كان في كاتها هاي marka horta aslan lama dhigi karno wax dowlada meesha ka jira niman gumayska khadamo waa u adeega waayeen iyagina waxa weye addoon maanta arabtana waa la cayriya maanta arabtana waa la garaaca waa addooma ay leeyihiin si addoona waa dhaqmayaan waana wax dowlad lagaa meesha ka jira ma jiraan waxaana tusaalaha kugu filan isaa loo dhaqmaya kugu filan hadday dowladda yihiin oo adduunku aqoonsanays ay sheegteen waxa waa saa loolama dhaqmeen laakiin waxa waaye waxa ay yihiin reerag maantana ceebtaas rabaa in lagu rado iyaga oo waxa waye gaar waa fashilantay fashilkii waxaan raba un iyaga in loo saaxiyo marka kala wax leelana waxba lama ogolaado seed u aragtaan geesta kale ninkan ay kenya usoo magacaabatay magaalada kismaayo ee xasanna uu leeyahay kama warqabno xasan haddee warba wax lagala fashilaya ma jirinin xasan waxaan leenahay runtii waa fashilan yahay waana arkaan ummadda soomaaliyeed maanta u muuqata in kenya laysaga soo magacaawdo waxa waaye nin lasoo magacaawdo oo waxa waaye kenya ay soo magacaabato marka si jaasjaas ay ugu dhacaan xasanaadku ka habaaday waxa waaye hadda kismaayo madaxu ku tidba kenya waxay ku socotaa warkii isaga ahaa ee waxa waaye hore uu sheegay baarlamaankeeda ninkii ku-xigeenka ahaa hore uu sheegay oo uu yidhi maxaa kulmiya waxba looga talima doono warkii uu yidhi kenya qorshaheeday wadataa qorshana kuma laha waxa waye nimanka la yidhaahdo murtadiintan xasan iyo raggiisuna wax haba yaraata luga kuma laha wax maamula kuma laha wadankan hadda waxay ka yihiin malahaba doqodoqo waxa waaye doqonamadooda unbay sii muujinaysaa maanta idaacadaha ka sheegaan mooyaane ummadda soomaaliya horay u wageeday kamana qabsanayn inaysan nimankaa waxa yeelaysan jirin wadankaana nimankaa qabsaday kenya intay qabsatay haysataa etoobiya intay qabsatay haysataa waanaya burundile intay qabsadeen ay haystaan marka wadankan nimanaa qaybqaybsana mooyaane xasan iyo raggiisu waxa waaye nimankaa wadaada ay ungurigooda helaan waxa waaye dalooyinka ayaa ee maxamar la jooga ay helaan inta ay kaafisooda iyaga warkaa lagama garan inkastoo maamulka ee kismaayo ka jira ee axmed madoobe ay sheegeen in qunsul uu yahay ninka lasoo magacaabay haddana dadka aragtiyada soo dhiibanaya intooda badan waxay leeyihiin qunsul ma ahan ee waa guddoomiye gobolka loo soo magacaabay ma ku raacsantihiin fikraddaas dadweynaha aad ugu raacsannahay maxaa yeelay waxaan aaminsannahay axmed madoobe waxaa xukuma kenya xasanna waxaa xukuma kenya ninkan baasha kenya keentaa waa ninkii xukumaya nolosii xukumaya waaye waxa waaye nina waa dadkaa la tusiyaa oo magaca soomaaliya wataa magaca soomaalida lagu sheega waxa waaye kaartan ama maqaarkan xoolaha lagu maalo kale waaye nina waa horta xaqiiqiga aad waa wax maamulaysa marka ninkaas waa ninka xaqiiqiga ee loola jubbooyka inuu maamulo soomaalina ay ogaato waxa waaye inay kenya ay ugu jiraan maxamiyad ay ugu jiraan ninkaasina uu xukumayo halkana waxaa xukuma waxaa og tahay xamar iyo halaarkiisana waxaa xukuma nicolas kenya xukuma waxa waaye isaguna waa madaxweyne u ah puntland waxa waaye waxaa xukuma alifayaan abxaara xukuma somaliland meesha lagu tilmaamo sidaas oo kale ayaga waxaa xukuma sarakiil oo se oo etoobiyaana xukuma marka dhulkan waxaa qabsada nimankaa qabsada qabsaday mooyaane soomaali niman ah oo waxa waaye mabdali ma jiraan niman wax wax ka tari karana ma jiraan nimankaas u qabsada soomaali marka inay maxamiyadaas ay ogaato oo marka ay ka dagaalanto mooyaan beri kale u furan maaha xasan sheekh marka laga xiray qunsulkiisa magaalada nairobi uu ka hadlay isaga iyo ra-iisul wasaaraha laakiin dadkii lagu xirxiray magaalada nairobi kamaanu hadal marka maxaa farqi ah oo meeshaas kaaga muuqanaya horta hasan soo waxaan dhahaa faaqidu shay la yacdi nin aan rays ma bixiyo nin safiirkiisa iyo maa waxa musulkiisa iyo rashada horta ummad kale iyo dadka waxba uguma yeelaba waxaan leenahay dadkan horta soomaali marka hore unu nahnayn soomaaliya ma yahayn soomaaliya ma keensan ballan soomaaliya kuma jiro soomaali waxa waye dadkaas ka dhiban oo gaalada qaarna waxa waaye kenyana ay ku rafaadinayso wixii xamar iyo dhulkii joogayna loo soo diray kenyaati kale loo soo diray uganda iyo burundi lagu rafaadinayo soomaali waxa waye halka dariiq oo keliya ugu furan waxa waaye in ilaahay kitaabkiisa u noqoto sunnada nabi sal alay slam ay u laabato ilaahay diintiisa ay qaadato dariiq aan hayn oo maanta ay soomaali ku badbaadayso xaqiiqatan ma jiro inta kale waa soo baroobay waa soo hageen lagu hayn inay kitaabka ilaahay usoo noqdaan sunnada nabi sal alay slam usoo noqdaan shareecada diinta usoo noqdaan ayaga gaalada ah ee dhulkooda qaybqaybsadeen in la iska difaaco waxa waaye farnimadoon hadda loo istaago ayaa laga maarmaana xasan iyo raggiisa waxa waaye ayagaaba ku ceshanaya yidhahdeen usulkiisa ceshanaya soomaalika waxba ma galo xasan sheekh waxaa kaloo uu sheegay khaldaadka iyo culayska dowladda kenya uu kala kulmayo inay u sabab tahay dagaalka aad kula jirtaan dowladda kenya ayaa noogu sabab ah buu leeyahay culayska aan kenya kala kulmayno taas waxaan leeyahay de waxa waaye qaawxuba askari dhihi jiraan waaye haddii al-shabaab sabis ay tahay al-shabaab ka hor wangalay iyo marka dadka muslimiinta lagu baabiinayay ma al-shabaab aa joogay marka waxa waaye dadka soomaalida masaakiinta ah lagu goonayo lagu baabiinayo daabuur iyo halka iyo waxaa la yidhahdaa etoobiya ay gumaysanaysa dadka goysa ma ma al-shabaab aa joogay yani waxa waaye wadankan isticmaalka ingiriis iyo faransiis iyo baleeya ay soo galeen dalyaani ma al-shabaab aa joogay waxa waaye gaalada shalay iyo gaalada maanta waa isku gaalan waa flamin dhulkuna waa dhulkii shalay raba inay gumaysaan waxaan leenahay taasi waxa waaye masibo iyo tabar uu leeyahay waaye annaga waxaan leenahay ninka runta ee wadanka gumaysiga usoo jiray waa isaga iyo kuwa lamidka ana waa soo kaxeeyey dhulkeeni keenay wuxuu yidhi masaara haddaan qaarkaa ugu jeedama goysen dadka waxa waaye gulinta u ah oo hadaanku u ah oo soomaaliyeed yaa tusinaya oo waxa waaye soomaaliyeed maxaaday horjilaceeda meesha ka tabardaran baa tusinaya jawaasiista waxa waa iyaga iyo kuwa lamidka ah waxaan marka soomaali runtii waxba u qabanaysaan soomaalnimo haddan gabanayadina diinna mar walba ka tagtaan waxaan leenahay dee inaad iska aamustaan waxa waaye aad dibkiina iska qabsataan iyo inaad soo noqotaan oo ilaahay kitaabkiisa usoo noqotaan labada yaa wax iskaga dhexaynin sidaas ayla gudboon kolley laakiin waxaan leeyahay warka uu sheegay hase waa uu nin dhaabkaal xusbu xumbaashkay ugu dambayntii ee wax fariin ah oo aad u diraysaan ee ciidamada shisheeyaha ee kusoo duulay waddanka horta waxaan u diraa waxaan leenahay ciidamada shisheeye ma idiin suurtoobi doonto waxa waaye dhimasho iyo dhaawac iyo dhib waxanayna kalama kulmi doontaan ummada soomaaliyeedna ma ogolaan doonto waxaan kitaabka ilaahay tabaaraka watacaala iyo sunnada nabi maxamed aan ahay waddanka dad wuxuu noole waa dad muslimiina waa dad waxa waaye maxay aheeday soomaaliya dowlad aan maxay aheeday kitaabka sunnada ku dhaqmayn ma ogolaan doonaan waxaan leenahay inaad dintay maslaxa iyo dantiina ay ku jirto inaad waddankeena aad isaga baxdaan oo waxa waaye aad isaga tagtaan haddii kaleeto waxa waad ku jiri doontaan dilka iyo dhaawaca iyo rabaadkan ku saaran ku jiri doontaan mana kuda sabri doontaan biidnillahi tabaaraka watacaala laakiin inta goor goortaan waxaa lala gudboonaan leenahay annagu diinteena ka tanaasuli mayno dadkeena ka tanaasuli mayno waxa waaye waxaan dhex joognaa waalidiinteen iyo waxa waaye walaalahayn iyo dadkeeni iyo deegaankeeni iyo xoolaheena dhex joognaa idinkuna korintaad ku timidaan musaafiraatihiin xaaqin iyo dhulkana xaaqinka hor dhamaada marka intaas dhamaanta aylaan gaarinina oo hadda aad caari kartaan waxaa maslaxadii ku jirta inaad carartaan haddii kale insha allahu tacaala baa ilahay ka rajaynayna in xoolihiina iyo waxa waaye ay bariba noo noqdaan ilmihiina iyo waxa waaye wiilashiinu halkan soomaaliya ay qubuur u wada noqoto ay ku baabaan intaasaan rajaynaynaa gaalada guud ahaan kuwooda waaweyn ku yahaana waxaan leenahay candhuuftiina dib uleeda ma dhici doonto biidnillahi tabaaraka watacaala in soomaaliya waxaan kitaabka ilaahay sunnada nabiga alayna ka shaqeeya ma dhici doonto waxa waaye nimanka mujaahidiintaan insha allahu tacaala waa iska guulaysan doonaan ilahay sidaan ka rajaynayno marka waxaan leenahay waxbaha ku lugoynana waxaad surnaheli doontaa biidnillahi tabaaraka watacaala